khasaarahan badan oo u geystay toddobaadyadii ugu dambeeyey beeralayda ku teersan tuulooyin hoos yimaada degmada juhar oo ay ka mid yihiin tuulada dhaygawaan libiga iyo tuulada banaaney ayaa waxa uu u geystay dhibaato ba-an samsam xasan xirsi oo ka mida beeralayda dhaygawaan oo aan kula xiriiray khadka taleefonka ayaa sheegtay dhibaatooyinka u geystay beerteeda wallaahi khasaare oo xoog lahay soo gaaray beerteyda shan iyo toban saacay ka kooban tahay oo qara iyo nyaanyo lahay iyo bocor kala toddoba saac iyo labaatan daqiiqo oo lagu soo diriyo taasi waa u soo galiyoba waa celi weyne waa kasoo taga wuxuu nooga yimi eeraboor beerta waxay ku taalaa tuulada dhaygawaan wax guuraya sida say roobaad soo istaago oo marka u soo istaago waa u jeedne sayka soo muuqda intaan fiireyna baan kuw naga soo kordaata roob sayd oo soo degtaa o malayayn konton habeenay joogto shanka iyo tobanka saaca dhaay abuuray ahaaye fatahaad biyaha soo galay biyi waa ka baxeen waxaan ku dhigay qarahana ku beera qarahana khasaaradaas mawtalfajaha ku yimid qarashi iga gala sideed boqol oo doolar hadda oga iyo shaqaale hadda hadda isku xisaabuurin kuma jiro in markaasaas ku yimid hadda sideed boqol oo doolar iga gasha dhanka iyo tobanka saacan ay kale u dhigantaa wax uu ka reebo ilaahay abuuro beertana la tacbaa wax lagu dhiga kitaabkii la rabaad galcaala ka geli karaa eerki tago sanadkaana beertaa la tacba madahaysa anaa waa fidiyey fiidanaado wadaado fiidanaada bilaabay qobol ugaxa yari soo bilaabay sidaasoo ah naayada fiiday bilaabaysa idna fiid bilaaba eed muruha hadda saaraysa bocorkaasna muruha hadda waa wadiasnoo dhigin muruha maahan samsam oo keliya waxaana jirta beeralay badan oo uu dhibaateeyey ayaxa isagoo dhibaatooyin ba-an ku haya bilihii ugu dambeeyey deegaano hoos yimaada gobolka shabeellaha dhexe yaaqoob boolo cali oo ka mid ah beeralayda ku dhaqan tuulada banaane islamarkaana bartay cilmiga beeraha ayaan weydiiyey xilli ay la tacaalayeen dhibaatooyinka oo u geysanaya ayaxaasi
soo dira ayaxaan usoo haya yireen irad baariyi waa la cadmiray baari noocasaa gabka tuuladii markaasaa laga soo gurmaday waxaa la shiday qaraca la shiday biibiyadaa lasoo qaatay ilma iyo naag iyo rag xataa looma soo kala herin wixiyaa lasoo qaatay waa la giraacay waa la giraacay beerahaas beer cambe oo hadda waa ku seexda taasoo kale suceeb cabuur cambe uu leeyahay waa ku seexday beero kale beriisa waa ku seexday dhinacaas kala dheer xigtoobad geedadooda wuu qariyey iyo beriisidii wuu qariyey marka wixii o dhan tadankidii wixii antaa loo dira ayaa laga kiciyey waa wax weligaan aan arkin oo isku daba xiran wallahi qaabkiis waa qaab isku xiran oo isdabajoog ah sidaa simberi oo kale isku xiran yahay hal mar unta wada raaracsada qaybta hore haddaan raaracsanay kaga raaracsahayaan hadda qaybtii hore alakii inteeda kaleentana way kacday hadda waa isdaba durara sidaa waxaa malaysaa hogaan hogaan oo jiitanaysa malaysa hogaan jiitanaysa oo kale ilaa hadda way daba joogaa banaaney
aniga banaani aad hadda intaan arkayna waa nuucii labaad aan aragno hadda ka waxaa soo maray mid oo jaalle aanu soo maray wuxuu u eg yahay madacafka hore waa ka gadgadmudan yahay jidkiisa daxadkiisa baalihiisna waxay leeyihiin badmadow oo sharax sharax ay leeyihiin wallahi wuxuu la egyahay farteeya midda ugu dheer farteeya midda ugu dheer oo dhexda ah saamaynta ayaxa iyo koronkorada ka dilaacda ogxanta ayaxa ayaa faraba-an ku haysa beeralayda iyo xoolodhaqatada ku teersan gobolka shabeellaha dhexe iyadoo xoolihiina aysan haysan wax daaqa oo ay ka cunaan beerihii maadaama uu saameeyey dhammaan gebi ahaanba beeralayda ku dhaqan gobolka shabeellaha dhexe